ciidamada dowlada kenya ayaa boob iyo barakicin ku bilaabay dad ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada madheera ee ay gumaysato dowlada kenya dadkan oo ku dhaqan xaafada boolishina oo ku taala magaalada madheera ayaa waxay sheegeen inay boob iyo barakicin kula kaceen ciidamada dowlada kenya iyo koox tuuga ah wax ka badan labaatan sano ayay sheegeen inay degan yihiin xaafadan habeen iyo maalin walba hadda ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowlada kenya buuladaan degan annaga labaatan iyo saddex sanaan degan annagoo deganana loo imaaday korkaayna lagu saafeeyey maalin kasta ciidanaa korkaaynu ku ereega ilmahayna maanta intay inta ka carreen ay webi ku daateen xabadday ka carreen marka maalin kasta anay qooti minin suudaanna kama imaanin etoobiyana kama imaanin madheeraa ku dhashay habay madheeraa isku duuganyi ilmahayn waa la dhammaynaa afar iyo labaatan askarana kor taagan baafoofi wayne waa dhaqaaq wayne reernan mahaysana dabeeshaanaan degannahay afar habeen masaxana marw masaakiin xamra habeen maalin waa foofna habeen ay maana markii guryaha ka barnaana soo daba maraan guryahan baloodaha ma gasaay nimanka waa intaasoo sana meeshan dhiganay labaatan sana meeshan dhiganay mandheera buuradana shiinaysa labaatanka sana dowladda korka naga dhulka ku cabirtay dhulkii waxaa laga galay dad boorsaweyn oo baqaraa gat dadkii haddana dhammaynaya maalin kasta weer nagu soo qaadi hay annaka ilmaha annaga meelaan bii ka cabna malaha duhur ma shaqaysana duhurkeena weer nagula soo qaadaa magaalada waa joogi wayni buurada waa ka guuri hayna marka laga yimaado boobka iyo biliiliqada lagu hayo waxay sheegeen inay xaafadda ku hayso biyo iyo waxbarasho la-aan ilmaha meesha joog oon isguul lahayn biyo lahayn dugsi lahayn dugsi hataa ma haysan maderase ma haysan biyo ma haysano oo butuungiya booydaha jidka u dheganaa biyo ka tuugna war anagu masaakiin haddaana baxaqba midhinimiya masuufaan aana anteena aanahe kalkamaanaga bari diiran dhiisiga bari subax subax u geynayna dhiisigaan u geynayna waaba iska dhiibaan dawladda si aaga u dhiibayna waaba ka tegaynaaba dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalooyinka ay gumaysato dowlada kenya ayaa mar walba waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ugu imaanaya ciidamada dowlada kenya